Xaafad cusub oo lagu magacaabo Wadajir ayaa laga dhisayaa duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaan inta u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada. Xaruntan cusub ayaa loo dhisayaa qaab casri ah oo dhammaystiran yahay adeegyada aasaasiga ah sida xarumaha waxbarashada, caafimaadka, iyo adeegyada muhiimka ah. Waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay guddoomiyaha degmada Kismaayo, Cumar Cabdulaahi Maxamed Ugu Faraweyne, isagoona sheegay in dhismahan uu ku soo kordhin doono magaalada bilowgiiba.
casriga ahaa ama xaafadii wadajir jimcihii waxaan daah furnay naqshadii guud maantana waxaanu joognaa goobti xaafaddan waxaa la yidhahdaa wadajir magac had garanaysana magac khayr yahay waxaan u mahad celinayaa shirkadda kismaayo real state oo dhulkan muddo gacanta ku haysay dadkii lahaa ka gadatay goofleydii la macaabishay dowladda hoose sharciga ka qaadatay muddo badanna gacanta ku haysay halkaas waxaa ka cad inuu yahay dhul dhinac walba damaanad ka ah dhinacii sharciyadda damaanad ka ah dhinacii oggolaanshaha shacabkana damaanad ka haysta marka waa idinka mahad celinaynaa intaa kadib soomaaliya way guurtay reer kismaayoodna way guureen jubbalandna way guurtay waxaa loo guuray horumar dhanka kale salebaan oo ka mid ah ganacsatada wax ka dhisaya xarunta ayaa isaguna dhankiisa madasha ka hadlay bogcaddanu waa bogcaddii xaafaddii loogu macagdaray wadajir dhulkii shirkadda kismaayo real state oo la asaasay kii taasoo ilaa yaha xilligaa soo socotay broseskeedu dhulkii la sharciyeeyey oo dowladda sharciyeynta ay siisay dadkii goofleydahayna laga iibsaday ayaa maanta waxaa la dahfurayaa xaafaddii iyo dhismihii in la bilaabo dhulkan wuxuu ka kooban yahay hal kilomitir hal milyan iyo laba boqoloo mitir waa runtii dhul loogu talagalay adeeg dhammaystiran hadday tahay goobihii waxbarashada goobihii caafimaadka goobihii cayaaraha goobihii dalxiiska iyo dhammaan dugsiyadii hoose iyo sareba dhexeba runtii waxay noqotay dhulka kun boos kun guri baa la rabaa inay ka dhismaan asalkiisa dhulku oo boos weeye intii kale dan guud iyo jid iyo wax aamayn baa loogu talagalay kun guri baa la rabaa in laga dhiso xaafadda wadajir jimcihii baa loo daahfuray in kambenigii real state kismaayo real state iyo kambeni kale oo baartina la noqday oo suuqgeynta iyo oberethonka qaabsan la yihahdo galti real state